rofesor axmed salaad kulmiyaha ayaa sheegay in ururada bulshada rayidka ah ay door muhiim ah ku leeyihiin la xisaabtanka hay-adaha dowladda islamarkaana lagama maarmaan tahay in ay si firfircoon uga qayb qaataan kormeerka iyo dabagalka waxqabadka maamulka galmudug waxa uu tilmaamay in isla xisaabtanku uu yahay jiir muhiim u ah horumarka iyo maamulka suubanna loona baahan yahay in la dhiirigeliyo doorka bulshada ee arrimaha hufnaanta iyo daahfurnaanta
hufnaanta maamulka iyo isla xisaabtanku waa waxa koobaad oo la rabo in mudnaanta koobaad la siiyo waxayna ku xiran tahay hogaanka maamulka dadka hagayo madaxda ka ah haddii dadka maamulka hagayaahay ay iyagu u bisil yihiin in ay shaqada mid hufan ka dhigaan cidda uga hooseysa shaqadana ay la xisaabtamaan waxaa xaasilaysa shaqo fiican oo accountable oo lagu xisaabtamay oo qeexanoo cadoo wixii la dhihi jira transbarenty leh oo horu socota oo markii sanad la gaaro la xiray hawshii la yidhaahdo ama bile la gaaro waxaasaa naga liitay maxaan ku bedelnaa meesha horumarka ku jiraa hawsha horumarkeedu ka imaanahona waa halkaa ama haddii hogaanku dadka hayaahay aanay shuqul ku lahayn isla xisaabtanka oo shaqada aysan waxaa la rabaa qofku inuu shaqada deligeed gareeyo qaybiyo madaxda cid walbaba waxa u qaybiyey ay cad yihiin iyo waajibka loo diray waajibkaa loo dirayna qof walbaa inuu ka soo baxo lagula xisaabtamo marka lagula xisaabtamo dibadeed wixii habac ku jirana qofka loo tarayn gareeyo inuu habaca ka saaro aniga waxay la tahay maamulku waa gaar socod waana keligi socod sidiisa u abaabulan bulshaduna waa cataabaysaa laakiin isku xir ma leh si arrimaha loo soco waxaa ugu muhiimsan in bulshadu isku xiranto bulsho xisaabtanto bulsho rayday ka soo dhex baxaan ay markaa xuquuqda ay leeyihiin nooc kasta ha ahaatee wixii saxana ay yidhaahdaan waa dhan si fiican ay u dhaceen wixii qaladana ay maamulka kula xisaabtamayaan waxaana qalada markaasaa hay-adihii tagrifalka qaladkaa geystay inay joojiyaan ay imaan doontaa haddaanay sidaas dhicinna maamul hufanina soo bixi ma wax walbaana iyagoo iska huursanaa hawsha soconaysaa ciddii ku tagrifaltay iyo waxaasaana dib u dhaca mas-uuliyaddiisa qaadanaysaa soomaaliyana anaga galmudug keliya mahaysatee gebig ahaanba maamulada hadda ka jiraay sidaasay waxay u yihiin wax oo isdabajiitaneh la dhihi karo shuruucdii loo asteeyey inay ku shaqeeyaan ma wada waafiqin ama wax weyn baa ka qaldan la dhihi karo